bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkaroon madaxweynaha hirshabeelle cali cabdullah xuseen guudlaabo oo xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga gaarka ah midooda afrika u qaabsada soomaaliya wasaaradda waxbarashada hirshabeelle oo shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad madaxweyne xasan sheikh oo xerigga ka jaray dhismaha baarlamaanka galmudug iyo mashaariic kale wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo muqdisho kusoo gabagabaysay shirka wada tashiga daneeyayaasha mashruuca damal caafimaad wasaaradda beeraha xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ka daafatay barnaamijka istaraatiijiyada dhijitaalka ee beeraha soomaaliya warka caalamkana waxaaad ku dheegeysan doontaan dad salaad ku jiray oo lagu laayay dalka nigeria qodobadaas wixii ugu soo kordhaa aad warka ku dhegeysan doontaan deebino qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu darkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan asagii faahfaahsan madaxweynaha hirshabeelle cali cabdullah xuseen guudlaaba ayaa maanta xafiiskiisa kusoo dhaweeyey danjere alhaji ibraahim diyen boole oo dhowaan loosoo magacaabay ergeyga gaarka ee midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa howlgalka awsom ugu horeyn danjere alhaji ayaa ugu warbixiyey madaxweynaha sida uu u socdo howlgalka awsom qaybta hirshabeelle oo ay joogaan ciidamo ka kala socda burundi jabuuti etoobiya waxa uu tilmaamay inay ka go-on tahay midooda afrika taageeradooda soomaaliya in ay sii wadaayaan midooda afrika iyo howlgalka awso waxaana ku ammaanayaa garab istaagooda soomaaliya gaar ahaan dagaalka al-shabaab lagula jiro madaxweynaha dowladda hirshabeelle ayaa halkaa hadalkaasi ku warramay ugu dambeyntiina madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdullahi xuseen guudlaaba ayaa erga gaarka midooda afrika waxa uu la wadaagay sida ay lagama maarmaan u tahay in la wiiqo awoodda al-shabaab wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ayaa shaacisay natiijada imtixaanka fasalka sideedaad dugsiyada dhexe ee hirshabeelle mid ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe iyo sare ee sheekh xanafi magaalada jur ayaa kaalinta koowaad galay ardaygan oo la yidhaahdo ritwaan xasan daa-uud muuse ayaa keenay sagaashan iyo toddoba dhiba afartan iyo saddex boqolkiiba halka kaalinta labaad uu ka galay cabdiraxmaan cabdicasiis cali oo dhigta dugsiga horseed ee magaalada beledweyne uu keenay sagaashan iyo toddoba labaatan sagaal boqolkiiba kaalinta saddexaad ayaa waxaa wada galay saddex arday oo wax ka barata dugsiyada magaalada jowr kuwaas oo kale ah cabaas ismaaciil maxamuud dugsiga horseed cabdiqaadir cabdulaahi bashir dugsiga buulabeley ruweyda cumar cabdulaahi dugsiga sheekh xuseen cadde dhammaan saddexdan arday ayaa wada keenay sagaashan lix dhibac labaatan sagaal boqolkiiba halka kaalinta afraadna uu ka galay maxamed qaasim muuse oo dhigta dugsiga sheekh xasan barsane magaalada jowar kaasi oo keenay sagaashan iyo toddoba boqolkiiba tobanka arday ee ugu sarreeya natiijada imtixaanka la shaaciyay ayaa lix ka mid ah waxa ay yihiin arday wax ka barata dugsiyada ku yaala magaalada jowar ee xarunta dowladda hirshabeelle ritwaan xasan daa-uud muuse oo ardayga kaalinta koowaad galay ayaa raadiyo jir ugu warmay dareenkiisa waxaan u mahad celinayaa waalidiinteeda iyo familigeeda oo taanisu gaarsiiyey marka waxaa dhihi lahaa guulista bijirtii lagu soo koobi karo waxaa dhihi lahaa
madaxweyne xasan sheikh ayaa xarigga ka jira dhismaha baarlamaanka galmudug iyo mashaariic kale farxaan axmed cabdi ayaa dhuusamareeb kasoo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo u heliyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqoor ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowladda galmudug xarigga kaga jaray xarumo muhiim ah oo cusub oo laga hirgeliyey magaalada dhuusamareeb madaxweynaha ayaa xarigga ka jaray xarunta golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug oo si casri ah loo dhisay xarunta dowladda hoose ee degmada dhuusamareeb taasi oo loogu talagalay bixinta adeegyada bulshada iyo xarunta shaybaarka tayada dhismaha ee jideedka ah oo lagu hubin doono heerarka tayada wadooyinka iyo dhismayaasha madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey dhammaan intii ka soo shaqaysay mashaariicdan runtii laga dareemi karo guriga golaha wakiilada sida uu u dhisan yahay iyo iyo intuu ka kooban yahay isku tashi in lagu sameeyo inaysan hawl fudud ahayn haddana sida guddoomiyuhu dul istaagay iyadoo gacmaha las haysto ayaa lagu guulaystay oo ay runtii kana qiimo badaya kana sareeyaa in badan na lagu caawiyey mashaariic kale oo waaweyn na waa hirgeliyeen bulshada reer galmudug halkan waxaan rabaa si guud hortaada mudan madaxweyne inaanu ka ammaano ganacsatada kambaniyada bulshaweynta qaybaha kala duwan ee dowladda galmudug ka kooban tahay qaabka ee runtii iskaashiga leh kalsoonida leh ama ay maalgashiga u samaynayaan ama ay xarumihii iyo hay-adihii dowladda ee muhiimka ahaa loogu istaagay in la hirgeliyo waxaan leeyahay reer galmudug meel aad joogtaan baa waa mahadsan tihiin dal iyo dabad wayn kaga mahad celinaynaa gacantii iyo garabkii iyo sidaa dowladdiina iyo nidaamkiina u garab istaagteen mudan madaxweyne si gaar ah runtii waxaan ugu mahad celinaynaa dowladda federaalka ah hadday tahay wada shaqayntii iyo hadday tahay sida ay galmudug diyaar ugu tahay inay ka faaiidsato fursadaha ay helayso sidii dowladda federaalka gacan uga siisay waxaan leenahay xukuumadda iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hogaamiyo waa mahadsantihiin anaguna dhinaceeda galmudug waxaan is leenahay xasiloonida iyo horu socodka iyo soomaaliya hore u socota qayb baan ka nahay gadaal uma socodno kelimaadka halkaan ugu muhiimsan maanta madaxweynaha iska leh un keliya kolley wax kale looga hadli maye mashaariicda iyo hawsha galmudug ka socota ayaa hadda furitaankeeda iyo dhiirigelinteeday tahay meelaha kalena mudan madaxweyne waa tegi doontaa kuwo socda kuwo dhiirigelin u baahan iyo kuwo furitaan u baahanba iyagana waa gaari doonaa insha allah aada iyo aad mar kale mudan madaxweyne soo dhowow adiga iyo wafdiga sharafta leh dhammaan inta nagala soo qaad gashay munaasabad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xaashi maxamuud ayaa sheegay in mashaariicdan ay muujinayaan horumarka iyo dowladhiska ka socda galmudug islamarkaana ay tusaale u yihiin dowlad goboleeda kale ee dalka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho kusoo gabagabeysay shirka wadatashiga daneeyayaasha mashruuca damal caafimaad axmed cali ayaa isagana muqdisho kasoo diray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho kusoo gabagabeysay shirka wadatashiga daneeyaasha mashruuca muhiimka ah ee damal caafimaad oo ku sidkan adeeg bixinta caafimaadka asaasiga ah kaas oo tan iyo markii uu bilowday ay ka faa'iideysteen dad badan oo ku nool gobolada nugaal hiiraan iyo baay iyo bakool shirka ayaa labada maalin ee uu socday waxaa lasoo bandhigay horumarada caqabadaha iyo saameynta mashaariicda muhiimka ah ee socda sida damal caafimaad iyadoo si gooniya diiradda loo saaray sida ay muhiim u tahay xoojinta iyo dhaqangelinta mareegta cusub ee g r m oo loogu talagalay fududeynta cabashooyinka iyo jawaab celinta bulshada si loo ogaaday inay mashaariicda u fuleen sidii loogu talagalay la taliyaha sare ee mashaariicda caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka doctor nuur cali maxamuud oo gebagabadii soo xiray kulanka ayaa sharxay qodobadii muhiimka ahaa ee ka soo baxay shirka waxaan aada u falanqeynay horumarkii aan ka sameynay labada mashruuc gaar ahaan waxaan kaloo ka hadalnay nidaamka ka hortagga tacadiyada ka dhaca deegaanka iyo bulshada habkii aan u maareynay oo aan maaragtay oga shaqeynay kadib markaan la tashanay bulshada ayadana wax fiican baan progress fiican aan ka sameynay wax badanna waan ka baranay sidoo kale waxaa shirkan aada loogu falanqeeyey sida loo xoojin karo iskaashiga ka dhexeeya dowladda ururada bulshada iyo hay-adaha nala nala shaqeeya dowladda siday isaga kaashan lahaayeen tayada adeeg bixinta caafimaadka sidoo kale waxaan isla aragnay daahfurka madasha maxay ahayd warbaahinta bulshada oo aan tala wadaag iyo gaar ahaan numberka gaarka ah ee bulshadu ay isticmaali karto oo sagaal afar afar afar ah si maaragtay ay codkooda ay u soo gaarsiiyaan dowladda dowladduna ay u adeegto bulshada marka intaasoo horumar ayaa labadan maalmood laga shaqeeyey shirkan kadib kulley wixii aan ka baranay waa noo qoran yahay iyo wixii aan go-aano isla qaadanay waxaan insha allah ka shaqeyn doonaa qorshayaasheenana ka mid ah inaan sii ballaarino adeega caafimaadka oo dhaqaalaha loo baahan yahay sii raadino si maaragtay adeegii caafimaadka uu gaaro bulshada qeybaheeda kale kala duwan waxaan kaloo insha allah kasii shaqeyn doonaa xoojinta wada shaqeynta bulshada bulshada saan ognahay inta inta kaliya soo kasoo kasoo qeyb gasha kaliya ma ahan meel kasta ay bulshadu joogto waxay u baahan yihiin in la gaarsiiyo xogta in maaragtay lala tashado lala shaqeeyo marka degmada tiimka ka shaqeeya gobolka ka shaqeeya dowlad goboleedyada intaba waxaan ku dhiirigelinaynaa in la sii joogteeyo wada shaqeynta iyo wada tashiga bulshada wasaaradda beeraha xukuumadda soomaaliya ee muqdisho ka daafurtay barnaamijka istaraatiijiyada dhijitaalka ee beeraha soomaaliya cabdirasaaq suleymaan ayaa muqdisho ka soo diray wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka dacfurtay istaraatijiyadda dhijitaalka ah ee beeraha soomaaliya kaasi oo ah barnaamij muhiim ah oo xoogga saaraya sidii tiknolojiyadda casriga ahaa loogu adeegsan lahaa horumarinta iyo wax soo saarka beeraha dalkeenna sarena loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalka madashanay goobjoog ahaayeen wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka asad cabdirasaaq maxamed wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda qaar ka mida agaasimo waaxeedyada wasaaradda beeraha xubno ka socday qaar ka mida wasaaradaha dalka ayaa waxaa ugu horrayntiiba ka hadlay agaasimaha waaxda mishiinnada tiknolojiyadda iyo hal abuurka ee wasaaradda beeraha iyo waraabka diiraye cabdi maxamed waxaana uu sheegay in barnaamijkan tiknolojiyaddu uu wax weyn ka beddeli doono nidaamka beeraha soomaaliya sarena u qaadi doono wax soo saarka dalka wasaaradda beeraha iyo waraabka soo bandhigaysaa istaraatiijiyadda nidaamka beeraha danabaysan oo loo yaqaano digital agriculture strategy oo ah buuggan istaraatiijiyadan waxaa runtii aan rajaynaynaa in wax badan ee ka bedesho nidaamka beeraha soomaaliya oo aan rajaynayno in habkaan hadda aan wax u beerano oo ah hab iska dhaqameed inaan u bedelno hab casri ah iyadoo laga faa'iidaysanayo tiknolojiyadda iyo maaragtay fursadaha waddanka ka jiro dhammaan wadamada dariska nala ah istaraatiijiyadda noocan ah waa waa way samaysteen wayna maaragtay runtii ay dhaqangeliyeen istaraatiijiyadan fursadaha ay haystaan dadka beeraleyda soomaaliyeed ama ay ku hegaysa ayaa waxay tahay in laga faa'iidaysto internetka waddanka maadaama soomaaliya internet fiican ay haysato sidoo kale mobilekii ama isticmaalka mobileka oo waddankao dhan ku baahayo oo maanta aan rajaynayno ilaa baadiyaha dadka beeraleyda xoolo dhaqatada in mobileka uu gaaray dhalinyaro soomaaliyeed oo u heelan in ay dhaqangeliyaan ama in ay sameeyaan hal abuuro ku saabsan nidaamka loo yaqaano digital agriculture-ka oo waddanka aad ugu soo farabatay oo dhallinyaradaasna aan rajaynayno in hal abuurkooda wax badan oo xal ah oo beeraha soomaaliya iyo nidaamka beeraha waddanka fursad u ah in wax laga bedelo in waddanka ay ka jiraan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug axmed nuur cismaan xaaji ayaa soo dhoweeyey istaraatijiyaddan cusub ee wasaaradda beeruhu soo kordhisay isagoo xusay inuu horseedi doono in habkan waxbeeridda soomaaliya loo beddelo qaab casriya oo la jaan qaadi karta tiknolojiyadda casriga ee xilligan adduunku ay wax kula soo baxaan ti waxaa weeyaan waa maalin weyn maalin qiimo badan muhiim u ah beeralayda dalka iyo weliba dhallinyarada runtii u diyaarsan inay horumar dalkan ka sameeyaan beeraha waa doorka ugu weyn ee dalkan runtii shaqo abuur iyo wax soo saarba u ah dal kasta oo horumarayna wuxuu ka horumaray wax soo saarkiisa oo lagu kabay technolojiyad inagu haddii aan shalay wax u beeran jirnay qaab maanta waa laga gudbay waxaana loo gudbay tiknolojiyad wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka asad cabdirasaaq maxamed oo shirka furay ayaa tilmaamay in qorshahan cusub ee dhijitaalka ahi uu wax weyn ka tari doono tabcashada beeraha dalkeenna sarena u qaadi doono wax soo saarka dalka marka casriyeynta beeraha iyada oo laga faa'iidaysanayo fursadaha aan haysanno ay ka mid tahay qiimo jaban oo matala internetka smartphone dhallinyaro haal abuur leh iyo maantaynu u fadhino istaraatiijiyadii inaynu samayno intaasoo dhan markaan isku daro waxaan aaminsanahay in beeraha la hormarin karo oo mataqaana soo saarkeeda in kor loo qaadi karo intaas waxaa sii dheer oo muhiim oon idiin sheegi haddaan idiin sheega ad ogtihiin potentialka uu waddankeenu leeyahay ee beeraha eight point nine million hector square oo ku habboon wax soo saarka arabaland baan leenahay halkaad naga dhegeysanaysaana waa radio jiro markan warka caalamka macluumaad dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar burcadnimo ah oo ka dhacay gobolka katsina ee waqooyiga nigeria kaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad soddon qof xili ay ku jireen tukushada salaad masaajid halkaa ku yaala qaar ka mid ah dadka deegaanka geedhan maanto ee degmada molomfashi ayaa u sheegay warbaahinta in weerar uu dhacay aroornimadii isniinta iyadoo sideed iyo labaatan qof durbo la aasay wuxuu yidhi waxaan ku jirnay salaadii markii saas nagu fureen waxaan asnay sideed iyo labaatan ruux oo ku jiro aabahey ayuu yidhi nin magaciisa la qariyay isagoo ooyaya isla markaana ilmadaa iska tiraya guriga ayay ku garaaceen aabbaha qol ayay ku xireen batrool ayay ku shubeen kadibna way gubeen qof kale ayaa la sheegaya in kooxda weerarka geystay ay gubeen dumar iyo carruurta iyaga oo ku jira isla markaana ay afduubteen ku dhowaad boqol ruux si kastaba ahaatee ciidanka booliiska ee gobolka siina ee waqooyiga galbeed ee dalka nigeria ayaa sheegay in shan iyo toban qof waa lagu dilay weerarkaasi akhyaartana dhegeysnaysa war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaara waanaag intaa ciddo warka iyaga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta ayna facebook ku leenahay radio george sasio salaamaad min kulli aafata